xaaladu imika horta waxaa xusid mudan in uu dagaalka qaza galay maalintii sideed iyo tobnaad duqaymuhu weli way sii socdaan weliba si xawli ah dhimashada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka halkaa ka taagan way sii kordhayaan wasaaradda caafimaadka ee kaza waxay sheegtay in dad gaadhaya ilaa shan kun iyo shan boqol oo qof lagu dilay duqaymaha israa'iil ay geysanayso waxaa kaloo wasaaraddaasi sheegtay in ilaa iyo labiyo toban isbitaal ay khidmada ka baxeen marka xaaladda guud waxa weeyaan waa xaalad kacsanaana waa xaalad aan muuqan sansaar nabadeed waa xaalad ayna muuqan wadahadallo nabadeed waa xaalad ay xilli kasta laga yaabo in ay isbeddel weyne ku yimaado oo aan la saadaalin karin marka dhibaatadu way sii socotaa dhimashaduna way sii socotaa cabsida lafteedu falastiina way sii kordhaysaa cabsida aad sheegtay waxaa ka mid a in dagaalku uu bariga dhexe kusii faafi karo xaggee hadda maraysaa wadamada bariga dhexe arrintan maxay tallaabooyin oo ay ka qaadayaan ama ha noqoto dhinac nabadeed ama dhinac gargaar dhinaca nabadda ilaa iyo imika diblomaasiyad guulaysatay oo xakamaysay dagaalada lama hayo wadamada dee cuduudda waaweynah sida maraykan oo kalea iyo maxay ay tahay britain iyo macron oo maanta u dambeysay qudus joogay dhammaantood waxay ku taageersan yihiin howlgallada inay sii wadaan wadamada carabtu itaal badan oo maxay tahay arrimahaan wax kaga qabtaan ma laha waxa ugu badan waxa weeyaan waa dhaleecayn c n n oo soo xiganaysay ila sirdoon waxay sheegtay in maleeshiyaadka ku xidhan iiraan in laga yaabo inay sii xoojiyaan weerarada ay halkaasi ay ka geysanayaan arrintaasi waxay sababi kartaa falastiinay in ay noqoto mid walaaceeda leh in dagaalku uu sii sii ballaadho walaacaas iminka waxaa si wanaagsan looga dareemayaa maamulka madaxweyne baiden new york times waxay sheegtay in washington ay iminka calaamad su-aal ka keenayso inay israa'iil laga yaabo inay gaadhaba yoolkii ay ka lahayd kase marka la eego dhinaca milatariga madaxweynihii hore uu la soo shaqeeyey baiden ee obama isaga laftiisa wuxuu sheegay dhowaan in laga yaabo arrimaha halkaa ka jira natiijooyinka ka soo baxa inay noqdaan kuwa cagsiya ama si sidii kuwii aan la filayn oo kalea marka walaacu wuu sii badanayaa eeraha lafteedu waxay sheegtay inay fariimo ka heshay maraykanka ah inayna doonaynin in ay maxay tahay dagaalku sii ballaadho haddana iyadoo sidaa tahay maraykanku wuxuu sii wadaa inuu bariga dhexe ku daadgureeyo ciidamadiisa maraakiibtiisa xambaara diyaaradaha iyo gantaaladiisa weliba thaad marka cabsidu waa mid xoog leh ciidamada maraykanka ee jooga ciraaq waxaa lagala sheegay in dhowr jeer la duqeeyey ama lala eegtay maxay tahay weeraro inkastoo aanay wax soo gaadhin marka mar kasta oy dagaaladana sii dheeraadaan waa mar kasta oy halisaha ka dhalan karaan ay sii badan karaan wadamo badanaa deris la ah israa'iil iyo falastiin maxaa iiraan looga cabsi qabaa oo aan wadamada ku dhow dhow looga cabsi qabin laba sababood baa arrintaa keenaya horta iiraan waa markeedii horeba waxay ku xidhnayd kooxahan dagaalama waxayna sheegtaa inay iyada u hiiliso maxay tahay dadka dulman si aan qarsoodi lahayn oo maal iyo cudud militaria iyo weliba mid sirdoona waxay siisaa maleeshiyaadka ugu xooga weyn ee xisbullaahi oo tababaran oo iyagu weliba cudoon xamaasna xidhiir bay la leedahay dee dhinaca kalena marka laga eego xidhiirka maraykanka iyo iiraan isagu waa mid soo jireena oo muddaba xumaa oo intii dambena aan laga shaqaynin in la wanaajiyo marka waxaay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaysato ay arrintan soo dhex gasho waana fariimihii ugu waaweynaa ee bilowgii madaxweyne joe baiden uu bilaabay inuu u diro iiraan inay arrimahaas faraha ay la soo gasho marka arrintaasaa gooni iyada ku ah dhowaan waxaa la arkay muuqaalo laba dumar ah oo da ah oo ay sii daayeen xamaas maxay ahayd sababta ay usii daayeen labadan dumarka ah yaa fududeeya sideesaa caalamka looga arkay maxaabiistani horta waa qodax ku wada taagan dhammaan dhinacyada oo dhan labadan dumar waxay ahaayeen reer israa'iil bay u dhasheen marka la eego waxaa ka shaqeeyey xamaas sheegtay masar ayaa ka odayeysay marka marka laga eega dhinaca xamaas waxaa la odhan karaa waa kaar cadaadis oo ay isticmaalayso iyo weliba mid diblomaasiyadeed oo ay isu tusinayso adduunka inay tahay gorgortan geli karto arrinta kale labaadna waa muhiimadda koowaad ee madaxweyne baiden arrimaha maxaabiista la xidhiidha ama maraykan ha noqdaan ama jinsiyadaha kale ha noqdaan arrinta saddexaad ee maxaabiista la xidhiidha waxa weeyaan culays xoog leh oo dusha ka saaran netanyahu arrinta maxaabiistu waa arrinta koowaad ee reer galbeedku ay culays ka saarayaan kama hadlayaan xabad joojin midowda yurub oo kale poril waxa uu sheegay inay taageersan yihiin in xabad joojin si kumeel gaara si loo geliyo arrimaha gargaarka in laga shaqeeyo laakiin arrintaa lama wadaagaan madaxda kale ee reer galbeedka marka laga eego baiden iyo maxay atay sunak iyo weliba macron